الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا darsigeenii hore waxaynu qaadanay muujibaat اlgusli wa mustaxabaatu waxyaabaha gusliga ama meedhashada waajibiya iyo xaqiiqaة اlgusl meedhashada waajibkaa xaqiiqadeeda iyo sunayaal meedhashada lafteedu ay leedahay fama hiya muujibaat اlgusl muujibaat اlgusl waad sheegeysa mse suaalo mse su-aalo diyaaru ma tiidin haye sheeg muujibaat اlgusl iltiqaa اlkhitaaneyn khuruuj اlmaniy biayi صifa خروج المني بشhهوة أيه الحيض النفاس أيه الموت بعده باقي لك الإسلام طيب weli mid baa kaa maqane alاxtilaam maca wujuud esh balal xaqiiqaة اlgusl اlwaajib ama arkaan اlgusl اlwaajib meedhashadu waxay leedahay laba rukun oo xaqiiqada meedhashadu ay ka kooban tahay oo haddii la helo waajib lgusligii qofka uu ka dhacayo haddii kalena aanu ka dhacahayn fama hiya arkaan اlgusl ama xaqiiqaة اlgusl اlwaajib xusein الniya الniya iyo tacmiimu albadani bilma waa labadaas ayaa arkaan u ah gusliga inuu niyoodo jirhkiisao dhanna biyaha wada gaadhsiiyo intaa haddii labada arrimood la helo arkaantii gusliga waa la helay ayib qaala raximah اllahu taعaalى faslun wuxuu halkana kaga hadlayaa alaqsal اlmasnuuna meedhashooyinka sunaha ah ama ama mataa yusanu lguslu baa la odhan karaa goorma ayaa la suneeyaa meedhasho waxyaabihii waajibinayay markuu ka hadlay wuxuu ku xigsiiyey waxyaabaha suno ka dhigaya meedhashada qaala wayushracu waa la sharciyeyaa meedhashada lisalaati اljumucati salaada jumcaha in la maydho loo maydho ayaa la sharciyeeyaa markaa kelimatu yushracu waa kelmad caama bimacnaa macno ballaadhan ma waajib buu uga jeedaa mise sunna ayuu uga jeedaa labadaba waa loo isticmaali karaa oo shayga waajibkaina waa mashruuc shayga sunnaha laftiisuna waa mashruuc sheekuna saddexda saddex kitaaboo fiqiga uu leeyahay kitaabkan iyo nayl awtaarka iyo asayl اljaraar kitaabkan kelmadda caamkaa ee ixtimaasha ama aqbali karta in looga jeedo waajib iyo in suno looga jeedo ayuu isticmaalay kitaabka nayl awtaarkana maala ilى اlwujuub wuxuu u iishay in meedhashada jumcuhu ay tahay waajib kitaabka asayl اljaraar waxaa mualifku raximah اllahu tacaala uu ku muujiyey anahu yaraa cadama اlwujuub inuu arko meedhashada jumcu inaanay waajib ahayn ee ay suno tahay waana aakhiru kutub اhalaaa saddexdaa kitaab kitaabka u dambeeye wey idan madhabka aynu u nisbaynano shawkani waa inuu yahay guslu aljumuca sunne aan waajib ahayn halka lafteeda marka la eego aksaasha ama meedhashooyinka uu la xidhiidhiyey iyo inaanu ku darin muujibaat lgusligii labada arrimoodba waxay tusinayaan maydhashada jumcaha inuu u arko imaamu shawkani raximah llahu tacaala inay sunno tahay masaladana ahlu cilmigu waa isku khilaafaan raxmat ullaahi calayhim oo masaa'il baa ka farcamaysa guslu ywmi اljumuca masalada koowaad waxay tahay maa xukmu algusli fii ywmi اljumuca maalintaa jumca in la maydho xukumkeedu waa maxay culimada qaarkood waxay idhahdeen waa waajib waxaanay deliishadeen axaadiiu ka mid yahi xadiidu abi saciidin اlkhudri ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal guslu ywmi اljumucati waajibu calى kuli muxtalim guslu ywmi اljumuca waajibun calى kuli muxtalim bukhaariyo muslim baa wariyey laakiin ahlulcilmiga yidhi waajiba xadiidka waxay kaga jawaabeen kelimatu waajib marka ay ku soo aroorto nusuusta ama luqada carbeed inay ka macno duwanaan karto waajibka istilaaxiga ah ee culimadu kutubta usuululfiqiga ay ku isticmaalaan amaba se fuqahadu kutubta fiqiga ay ku tilmaamaan oo kelimatu waajib shay mutaxatama ama maxtuum oo si go-an qofka looga rabana waajib waa la yidhaahdaa waxaa kaloo waajib la yidhaahdaa shayga mu-akadka ah walow si go-an bayaan qofka looga rabine imaamu shaafici raximah llahu tacaala ayaa kitaabkiisa arisaala ku sheegay waajibku inuu labada macnoba uu u yimaado marka xadiidka guslu ywmi اljumucati waajibun calى kuli muxtalimin looma deliishan karo meedhashada jumcu inay tahay waajib sharcan lanu kelimatu waajib ee ku soo aroortay waxay noqon kartaa manaa waa shay mutaxatima calى kuli baaliq waxaa kaloo ay noqon kartaa waa shay mutaakadu alaba oo si adag shay loo rabo weeyaan baa macnuhu noqon karaa waxaa ka mid ah adilada xadiid cabdillaahi bni cumar ida jaءa axadukum اljumuca falyaktasil midkiin marka uu imanayo jumcaha ha maydho bukhaariyo muslim baa wariyey marka amarkaasay deliishadeen falyaktasil ayay xujaysteen culimada yihi waajib maaha meedhashada jumcu oo ah culimada ama ahlucilmiga badankoodu waxay leeyihin meedhashada jumcuhu waa sunna weeyi saxaaba saxaabada qaarkoodna arrintaasi waa ka ansaxday sidaynu arki doono adiladooda ama xujajkooda waxaa ka mid a xadiidu abi hurayra fi saxiixi muslim man tawadaأa faaxsana اlwuduءa uma atى اljumucaةa faاstamca waأnsata gufira lahu ma baynahu wa bayna اljumucة waziyaadaة ثaلaaثaة أyaam wman masa اlxaصى faqad lagى hada min aqwى adilatihim waayo rasuulku weyse qura ayuu sheegay man tawadaأa faaxsana اlwuduء uma atى اljumucة qofka weysaysta weysada wanaajiya kadibna jumca yimaada faاstamca waأnsata غfira lah ma baynahu wa bayna اljumcة waziyaadaة ثaلaaثaة أyaam wman masa اlxasa faqad lagى laakiin ahlucilmiga qaarkood dood bay ka keena waxay dhahan de xadiidkani gusliga ma diidin laysa fiihi nafyu اlgusl waxa u badana ku sugani waa meedhashadu inay tahy maskuutun canhu mid laga aamusay aamuskaa laga aamusayna laga qaadan maayo inaanu waajib ahayn waayo dee axaadiid kale ayay ku soo aroortay man iktasala marka man tawada'adan waxaa lagu macnaynayaa inay meedhasha ay ka horeysay weysada oo axaadiidka kale ayaana tusinaysa bay yidhahdeen waxaa sidaasoo kale ka mida adiladooda oo asraxu daliil ah xadiidu alxasan albasri can samura ibnu jundub ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal man tawadaأa liljumuca fabiha wanacimat wman iktasala fadalika afضal rawahu اlhamsa ila ibn maaja rasuulku wuxuu ihi qofka jumca weysaysta manaa weysadaas ayaa ku filan ka maydhana maydhashada ayaa afdala marka maydhashadu inaanay waajib ahayn baa xadiidku uu tusinaya laakiin riwaayatu xasan اlbasri can samura ayaa khilaaf uu ku jiraa sida صaxiixana waa inuu xasan اlbasri ka maqlay samura aصaxiix waa samaacu xasan can samura waana sida ay rajaxeen alimaam cali ibn اmadini abulxasan sheikh اbukhaari iyo imaam اbukhaari laftiisu oo markii tirmidi uu weydiiyey bukhaari qawluhum ina alxasana lam yasmc lam yasmac min samura ila xadiid alcaqiiqa qaala qad samica minhu axaadiida kaiira wajacala riwaayatahu can samura samaaca waصaxaxa bukhaari wuxuu yihi xadiid alcaqiiqa oo qura kama maqale axaadiid badan buu ka maqlay waxaanu arkay riwaayat اlxasan can samura inay tahay riwaaya mutasila oo صaxiixa marka sidaasi ayaa raajixa in meedashada markaa jumcuhu ay tahay sunne oo aanay waajib ahayn waxaa la odhan karaa sida ibn اlqayim zaadulmicaadka uu ku tilmaamay raximah اllahu tacaala haddii qofka raa'ixa kariha ay ku sugan tahay oo uu ku dhibaayo dadka muslimiinta masaajidka isugu yimi iyo malaa'igtaba xaaladaasoo kale ayaa meedhashadu ay waajib ku noqonaysa lidafci اlأdaa can اlmuslimiina wاlmalaa'ika si dhibkiisa looga difaaco muslimiinta iyo malaa'igtaba laakiin qofku haddii qof aan lahayn rawaaix keliya oo dadka uu ku dhibayo markaa waajib kuma aha waxaana loo xujeysa loo xujaysan karaa taa xadiidu caaisha qaalat kana الnaasu yantaabuuna اljumca min manaazilihim min alcawaalim fayأtuuna fi اlcabا wayusiibhm اlgubaar fatkruج minhm الriix faأtىa rasuul الlahi insan minhm wahuwa cindii faqala rasuul الlah low anakum taطahartum liywmikm hada rawahu mslim dadku waxay ka iman jireen alcawaali waa tuulooyinkii magaalada madiinaha reeraheeda ahaa waxaanay xidhnaayeen dee dhar suufa jawiguna waa kululyi dhididka iyo boodhka ayaa isu qabsan jiray dabeetana raa'ixaan wanaagsanayn baa kasoo bixi jirtay marka dadka noocaasa mid kamida baa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi low anakum tatahartum liyowmikum hada haddaad maalintiinan isu nadiifin lahaydeen almaqsuudu biاطahaara huna annadaafa waxa weeyaan aad bay u fiicnaan lahayd xadiidka muslim baa warinaya waxaa la mida adilada kale ee dee muslimiinta in la dhibaa inay xaaraan tahay tilmaamaysa marka xaaladaasoo kale ayuun baa maydhashadu ay waajib tahay laakiin shay iskii waajib u ah ma aha hadi waa masala masalada labaad culimada yidhi meedhashada intaanan taa masalada kale u gelin saxaabada ridwaan ullahi calayhim qaar badanoo kamida ayuu ka sugnaaday qowlkaa ah inaan guslu yowmi اljumaca aan waajibahayna sunno u yahay oo cikrima wuxuu yihi waa ardaygii ibnu cabaase dakala ibnu cabaas alkhalaa ywma اljumuca fawudica lahu ma falama kharaja tawada'a cabdillaahi ibnu cabaas baa galay musqusha biyaa loo dhigay markuu soo baxay ma maydhan waa weysaystay u faqultu alaa taktasil faina alyawma aljumuca miyaanad maydhanayn baan ku yihi bu hi maanta waa jumce faqaala acrifu ana alyawma aljumucatu waan garanayaa maanta inay jumcatay walaysa alguslu bimaxtuumin meedhashaduna waajib ma ah ibn lmundir baa wariyey وqاl cبd اللhi بن masعوud alغsl yومa الجuمعaةi sunaة maydhashada jumca la maydhaa waa suna ayuu yihi waxaa wariyey cabdالرaزاq fي muصanafihi saxaabada qaarkood waa ka sugnaatay in maydhashada jumcuhu ay waajib tahay sida cmar بن الخaطاab radي الlahu عanه وkadlika abu hurayra غusl ywم الجuمعaةi waaجib عalى kuli muxtalimi kagusl الjanaabة alى kuli xaal maadaama saxaabadu ay isku khilaafeen dee aqwaashooda waa la kala rajaxaya une waxaa rajaxsan ama xoog badan in meedhashada jumcuhu ay suno un tahay oo waajib aanay ahayn masalada labaad waxay tahay غusl الجuمcaةi laysa sharطa liلصلاة fatasixu biduni cidda waajibisay iyo ciddaa waajibiniba waxay isku waafaqsan yihin meedhashada jumcu inaanay salaada jumcaha sixadeeda shardi u ahayn oo qofku isagoo maydhan hadduu salaada jumcaha tukado sheekii waajibiyey iyo kii aan waajibin waxay isku waafaqsan yihin salaadiisu inay ansaxayso nacam ijmaac ayaana taa culimada qaarkood ay ku soo naqliyeen sida khaaabi oo kale naql اإجmاع عlى أna صلاaة الجuمعة bdun الغusl مجزiئaة وkadalika alxاafiظ iبn cabdibr raximah الlahu taعalى maslada saddexaad hal اlغusl lilyوم am lلصلاة ma maalintaa loo maydhanaya oo almihii maalintaa jumcaa dhexeedu waa inuu maydho ama qabla صلاة maydho ama bacda صلاة maydhe mise salaada ayaa loo maydhanaya hal اlغusl lilyوم am liلصلاة daahiriyadu waxay idhaahdeen algusl lilyowm waxaa loo maydhanayaa waa maalinta weyi waxaanay deliishadeen xadiidkii abu saciide horena inuu akriyay guslu ywmi اljumucati maydhashada maalinta jumcu waajibu calى kuli muxtalim qaluu algusl lilyowm lilإidaafati ilayh waxay dhahdeen maalinta ayaa loo maydhanaya oo haddaad qabla guruub الshams yom ljumca intaanay qoraxdu dhicin maalinta jumca haddaad maydhato maydhashadii lagaa rabo waad la timi laakiin ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaha waxaa loo maydhanayaa lilyowmi waliلصalaa oo hadduu dee khamiista maydho gusligii jumcaha kaasi ka gudi maayo hadduu dee sabtida jumcaha ka dambaysa maydhona waa saas oo kale marka alguslu waa lilyowm horta sida axaadiia guslu ywmi اjumca ay tilmaamayso waliلصalاة salaada awgeedna waa loo maydhanaya oo axaadiia kale ayaa ina tusisay man اktasala ywma اljumuca uma raaxa qofka maydho maalinta jumcaha uma raaxa ay dahaba ilى الصalاة idan alguslu waa qabla اdihaab ilى الصalاة intaan salaada la tegin ka hor ayaa la maydhanaya kadalika man atى اjumca falyaktasil ka jumca imanayaa ha maydho man ata ay man araada riwaayaadka qaarkoodna waa kusoo aroorta ka doona inuu jumcaha yimaado wa kadalika marka la eego dee xikmadda loo maydhanayo oo xadiidu caaisha fi saxiixi muslim uu tilmaamay dee rawaaixdii kariha ahayd ee dadka qaar ka soo baxaysay ayaa sabab u ahayd in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu amray inay maydhaan oo la diidayo meeshaa la isugu imanayo inay la yimaadaan oo dadka markaa ay ku dhibaateeyaan idan guslu ywmi اljumucati lilyowmi waliلصalaa waa inuu jumcaalinta jumcaha dhexdeeda maydho isla markaa salaada ka horna waa inuu maydho waktiga salaada uu baxayo inuu maydhaa laazima aha waa ka horeysiin karaa laakiin haddii markuu maydhay kadib uu shaqeeyey ama uu hawshooday ama uu lugo lugeeyey rawaaixdii kariahayd gusliga ama meedhashadu ay suulisay sideedii ay ku soo noqotay dee maqsuudkii meedhashada laga lahaa ma xaasilina inuu mar kale maydhay noqonaysa gusligu goormuu bilaabmaya min bacdi alfajr marka waagu beryo ayuu bilaabmaya waayo maalinta sharciga ahi waxay bilaabantaa cinda طuluuci اlfajr maalinta sharciga waxa sharcigu maalin u yaqaana waxay bilaabantaa waaga fajru saadiqa la yidhaahdo ee salaada subax lagu tukadaa marka uu beriyo waxaana masaladaas iyo fawaa'id la xidhiidho muhimuba sheegay sheikh اiسlam ibnu taymiya majmuuc fataawaha juska shanaad safxada afar boqol iyo toddobaatan maxaa xadwa annahaaru sharci iyo alleyl sharci marka aleyl sharci wuxuu bilaabmaa biطuluuci اlfajr waagu markuu berye ayuu bilaabmaya marka waagu marka uu beryo waktigii salaada subax uu soo galo laga bilaabo ayaa maydhashada jumcuha ay ay bilaabmaysaa yaa loo sharceeyey haddaba maydhashada sida saxiixa waxaa loo sharceeyaa cidda jumcaha imanaysa oo man ata اljumuca falyaktasil ka jumcaha imanaya man اktasla uma raaxa axaadiidu waxa ay tilmaamtay in waxa weeyaan meedhashada cidda laga rabaa ay tahay cidda salaat اljumuca waxa weeyaan tegeysa qofkii markaa salaat اljumuca aan tegahayn axaadiian isaga kuma saabsana wayushracu lisalaati اljumca wayushracu waa la sharciyaa meedhashadii lisalaati اljumca salaada jumca awgeed in loo maydho ayaa la sharciyeeya walilciideyni labada ciidood ayaa meedhashada loo sharciyeeya bimacnaa waa sunna ciid اlfitr iyo ciid اladxaa in waxa weeyaan loo maydho axaadiid marfuuci waa ku soo aroortay al fi lgusli lilciideyn meedhashada labada ciidood loo meydhanayo laakiin axaadiidaasi may ansixin waxaase sugnaatay aathaar can الصaxaaba aathaar saxaabada laga soo wariyey faqad rawى الbayhaqiyu min طariiqi الshaafiعي can zadan qaala sa'la rajul عaliya can اlgusl cali bn abi طaalib ayaa nin baa weydiiyey meedhashada qaala اktasil kula ywmi in shiئta dee maalin walba maydho buu ihi haddaad doonayso faqaala laa laa asaluka can hada meedhashadan ku weydiinayaa taa maaha algusl aladi huwa alguslu meedhashada meydhashadaabaan ku weydiinayaa bui manaa meydhashada sharcigaa de ee ta caadigaa maaha ee caadatan dadku ay u maydhaan qaala ywm اljumca meydhashada sharciga waa jumca inaad u maydhato wa ywmu carafa iyo maalinta carafa wa ywm اnaxr wa ciid اlaضxى w ywm اlfitr afarkaana sanadkiisu waa صaxiix waqad saxaxu sheikh اlalbani fi lirwa xadiidka boqol iyo lix iyo afartan wakadalika cabdullahi bni cumar sida naafic uu ka wariyey kana yaktasil ywma اlciideyni qabla an yaqduwa labada ciidood waa maydhan jiray inta aanu bixin rawahu imaamu malik raximah اllah fi lmuwaطa wakadalika taabiciinta qaarkood waliannaha salaatu shuricat laha aljamaca salaat lciid waa salaadee jamaca lagu tukanayo faashbahat اljumuca xaggaa waxay ka shabahday salaada jumca bal axaadiida marka la eego salaada jumcaha meydhashada loo meydhanayo ka waramaysa iyo aahaartaa saxaabada laga soo wariyey gaar ahaan aharka cali waxaa ahlucilmiga qaarkood laa siyamaa ashaaficiya ay ka qaateen qaacide guud qaacidadaa guud oo ah annahu yushracu alguslu limajii'i nacam aw liayi limajii'i ayi ijtimaacin aw limajii'i ayi makaanin yajtamicu fiihi lmuslimuun maydhashadu inay sharci tahay mar kastoo qofku uu tegayo meel ay muslimiintu isugu imanayaan walihaada ayaa uu sheegay cali bin abi aalib in ywmu carafa loo meydhanayo lanna waa makaanu ijtimaac waa meel dadku isugu imanayaan waxaan leenahay markaa qofku hadduu leeya raa'ixa kariiha ama uu ka baqayo intuu nacam dadka inuu ku dhibo rawaa'ixdiisa inuu maydha waa mashruuc meeshaa la isugu imanaya meeshay doonaysaba ha noqotee marka meydhashada ciiduna waa sunne ahlulcilmiguna raxmat ullaahi calayhim inay sunno tahay guud ahaan wa waa isku waafaqsanyihin waitafaqa alfuqaha calى anahu xasanu liman facalahu walimankii baa loo sharciyaa maydhashada gasala maydhay mayitan mid meyda maydhay inuu maydhaa bimacnaa waa sunne waxay markaa taa culimadu ay u daliishadeen xadiidka abu hurayre ana rasuul اllahi qaala man gasla اlmayita falyaktasil wman xamalahu falyatawaضa abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajiye baa wariyey qofka meydka maydhaa ha maydho ka qaadaana ha weysaysto marka waxaa la odhan karaa xadiidkani amar buu ku bixiyey ka meydka maydhaa inuu maydhee maxaa loo odhanaya waa sunna maxaa loo odhan waayo waa waajib waxay dhahen axaadiid kale ayaa tusisay inaanu waajib ahayn xadiidaas oo ka leexisay wujuubkii uu tusin laho istixbaab u leexisay amaba se naskhistayba waxaan idha waa xadiid ibn cabaas laysa calaykum fii gusli mayitikum guslun maydhashada meydkiina aada maydhaan maydhasheedin kaga waajibi mayso idaa kasaltumuu faina mayitakum laysa binajis waayo meydkiinu najaas maaha almuminu laa yanjus yani xayan walaa meyitan faxasbukum an taqsiluu aydiyakum waxaa idinku filan inaad gacmihiinuun iska maydhaan markaad meydka maydhaan laakiin waxay leeyahy labadaa xadiidba midna saxiix ma aha xadiidka abu hureyre man gasla اlmeyita falyaktasil wman xamalahu falyatawaضa waa xadiid macluul ah waqad dacafahu kaiiru min alxufaad minhum alimaamu axmed raximah اllah wa minhum اlbukhaari waqad ucila bilidiraab waxaa lagu cilayay xadiidkaasi inuu mudarib yahay manaa fi sanadihi اkhtilaafu laa yumkinu tarjiixu axad اlwujuh xadiidkan ibn cabaas ay yidhaahdeen waa sarfiyey laftiisuna araajix anahu mawquuf calى bni cabaas sida raajixa waa hadalkii ibn cabaas walaysa min kalaami الnabiy alayh الsalaatu wasalaam idan labaduba isla dhaco meesha ka baxe aahaarta saxaabadeenu unoqonaynaa saxaabada ridwan اllahi calayhim waxaa ka sugnaatay maydhashada laga maydho maydhista meydku inaanay waajib ahayn oo cabdالlahi bn cumar wuxu uhi kuna naqsil اlmayita famina man yaktasilu wa mina man laa yaktasil meydkaanu maydhi jirnay mid maydha iyo mid aan maydhan labadaba waanu lahaan jirnay daara quطni baa wariyey qala axaafid ibn xajar isnaaduhu صaxiix fi kitaabihi atalkhiis اxabiir ayuu sidaa ku yuri cabdالlahi بn mascuud baa isna la weydiiyey can اlgusl min gusl اlmayit qofka meydka maydhay ma maydhanaya faqaala in kana صaaxibukum najisa faاksiluu minhu rawahu ibn abi shayba biisnaadi صaxiix dee hadduu najaas yahay ka maydha bu yihi qofkanaad maydheen hadduu najaas yahay ka maydha dee haddii kalena maxaa najaas maydaan taabane sababtaad u maydhanaysaan waa maxay laa yajibu calaykum gusl weyaan macnuum wakadalika in maydhashada meydka aanay maydhasha ka waajibin waxay ka sugnaatay caaisha radia allahu canha iyo cabdillahi bni cabaas cali baa laga wariyey inuu yihi man gasla mayitan falyaktasil lakin cali kama ansixin abu hureyre radia allahu canhu ayaa yihi man gasla almayita calى man gasla almayita alguslu marka hadalkaasina waa min kalaami abi hurayra calى kuli xaal ma jiro daliil waajibinaya in maydhashada meydka laga maydho qofkii doonaana waa maydhan karaa qofkii doonaana waa iska dayn karaa sidaas saxaabadiba ay yeeli jireen walilxraami baa loo suneeyey maydhashada wayushracu alguslu lilxraami ixraamashadana waa loo suneeyey cabdillaahi bn cumar wuxuu yihi ina min asunati an yktasila ida araada an yuxrima wa ida araada an yadkula maka waxaa sunaha kamida inuu maydho ida araada an yuxrim markuu doono inuu ixraamto licumrati aw lixajin iyo marka uu doono inuu galo maka rawahu dara quطni alimaamu dara quطni ayaa wariyey waxaa kaloo u daliila xadiiثu caaisha qaalat nafisat asma bintu cumays maxamed ibn abi bakrin asma bintu cumays ayaa waxa ay dhashay maxamed ibnu abi bakrin aya ayay umushay bishajara faamara rasuulu llahi abaa bakrin ya'muruha an taktasila watuhilla abu bakr baa rasuulku fariin u faray nuxurkeedu uu yahay inay maydhato kadibna ay ixraamato marka limaada taktasil ila waaba nufasaae oo maydhashadaasi daahirin mayse sababta maydhashada loo faray waa maxay inama kana hada اlgusl lilxraam liannaha mamnucaة min الصalاة w الطawaaf xata taطhur maydhashadaasi ixraamka awgii aya ayaa inay maydhato inay u maydhato loo faray waxaana tusinaya waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray inuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku yidhi wa axrimii manaa maydho oo ixraamana marka ixraam qabla alixraam qofku inuu maydho ama xaja ixraamanayo ama cumraha ixraamanayo xadiidka iyo aahaartaasiba wayna tusinaysaa walidukuli maka wayushracu waa la sharciyeeyaa gusliga lidukuli maka maka gelisteeda ayaa ayaa in loo maydhaa ay tahay mashruuc waxaa u daliila xadiidka ibn cumar kana laa yaqdimu maka ila baata bidii طuwan xatى yusbixa wayaktasil uma yadkulu makata nahaara yadkuru can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam anahu facala cabdillahi bni cumar markuu maka kusoo socdo meesha dii tuwan la idhaahdo ayuu habeenkii uhoyan jiray oo habeennimo ma soo geli jirin halkaasuu joogi jiray ilaa waa beriisto markuu waa beriistona waa maydhan jiray kadib maka maalinimuu soo geli jiray arrintaana rasuuluu ka sheegi jiray rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu sameeyey inay suno tahayna afarkaa hore aynu akrino waata ku jirta ibnu cumar markuu ui ina min asunati an yaktasila ida araada an yuxrim wa ida araada an yadkula maka wakadalika naafic wuxu uhi kana bnu cumar yaktasilu ida dakala maka wa ya'muruhum bidalik ibnu cumar maka markuu soo gelaya waa maydhan jiray dadkana sidaasi ayuu fari jiray akrajahu ibn ibnu abi shayba biisnaadi صaxiix maydhashooyinka markaa kale culimadu ay sheegaan sida algusl lyowmi carafa alguslu lisalaat اlistisqa waxay uga qiyaas qaateenuun maydhashooyinkan meelaha la isugu imanayo marka la tegaayo la sharciyo in la maydho sida jumcaha iyo iyo ciidda iyo wahaakada marka qowlkoodu baciid ma aha culimooyinka dha waa waa culimada yihi meelaha in la maydhaa waa sunne gaar ahaan haddii waxa weeyaan qofku uu leeyahy rawaaix kariha oo meeshaa la isugu yimi marka uu tago dadka uu ku dhibaayo baabu tayamumi gebagabaysiga axkaamtiisa baabkii ka warramaya kana weyi atayamum lugatan waa alqasd weyi waa shayga in loo qastiyo walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun tayamamu ay taqsidu weeyaan macnuhu sharcan maxaa tayamum la yidhaahdaa waa atacabud lilah bilqasdi ila asaciidi اطayib limasxi اlwajhi wاlkafayn التacbd للh bاlqasd ilى الsacيid الطayب waa in ilaahay loogu cibaadaysto in loo qasdiyo ciidda ama dhulka طaahirka limasxi الwجhi wاlkafayn iyadoo lagu masaxayo wejigayo iyo labada kaf bniyaةi اstibaaxaةi الصalaaةi وanaxwiha iyadoo markaa la niyeysan yahay in salaada lagu banaysto arrintaa oo bimacnaa lagu tukado iyo waxyaabaha kale dee طahaarada u baahan wuxuu uhi mualifku raximah اllah yustabaaxu waxaa lagu banaystaa bihi tayamumka maa yustabaaxu wixii lagu banaysto bilwuduu'i weysada iyo walgusli maydhashada wixii lagu banaysto wixii weysa ay shardi u ahayd marka la gebagabaysto gebagabaysigaasi waa kugu banaanaanaysa wixii ay meelasha shardi u ahaydna marka aada gebagabaysato gebagabaysigaas ayaa shaygaasi uu kuugu banaanaanaya marka halkaa waxaa ku jira laba mas'alo masalada koowaad waxay tahay hal yujzi atayamum can اlxadaث اlasgari walakbar sheekhu wuxuu sheegay labadaba xadasulakbarka oo ah waxa maydhasho waajibiya iyo xadasulsqarka oo ah waxa weyse waajibiya labadaba gebagabaysigu inuu kaaga filan yahay ama alxadaث اlasqar fa ijzaaءu tayamumi canhu maxalu ijmaaci bayn اlculama qofku hadduu xadaثulasqar uu leeyahay oo uu ku jiro xaalad gebagabaysi u bannaan yahay oo u gebagabaysto inuu gebagabaysigaasi xadaثulasqarkaa kaga filan yahay oo halkii weysada uu gelaya iyada waa la isku waafaqsan yahi laysa fiiha khilaaf laakiin waxaa la isku khilaafay hal yajuusu tayamumu can اlxadaث اakbar xadaث اlakbar ma laga gebagabeysan karaa gebagabaysi wax ma ka taraya xadaث اakbarku de waa janaabadii iyo xaydkii iyo nifaaskii yani kul ma yuujibu guslan oo wax kastoo maydhasho waajibiya sidaasi ayay ku tageen ahlulcilmiga badankoodu min alfuqahaa min aلصaxaabati wاtaabiciina waman bacdahum waxaa masaladaa khilaafay laba saxaabi iyo taabici cumar bn khaaab iyo cabdullaahi ibnu mascuud waxay odhan jireen gebagabaysi waxba ka tari maayo xadaثulakbar oo ninku hadduu janaaboobo uu biyo waayo tukanba maayo uu iska joogaya ilaa uu biyo uu ka helayo laa yusali waa muxdith gayru mutaahir gebagabaysina waxba tari maayo ibraahim nakaci oo isna taabiciinta kamida ayaa sidaa yidhi laakiin cumar iyo ibn mascuud ba waxaa laga sheegay inay ka noqdeen madhabkaas calaa kuli xaal waa madhab imika inqiraaday dabar go-ay oo cid fuqahaa lislaam kamid oo ka dambeysay saxaabadaas marka ibraahim nakaci laga reebo oo dee qowlkaa ku tagtay ma jirto waxaana markaa u daliila in tayamumku uu ka gudaayo alxadaث اlأkbar xadiiثu camaar radi allahu canhu وarضaah oo imaam muslim uu warinayo oo qisadii dee cumar iyo camaar qabsatay ah markaa cumar wuu ilaabay radia allahu canhu cabdullaahi bnu mascuudna radia allahu canhu cumar buu masalada ku raacay waxaanu ku sababeeyey haddii dadka gebagabaysi loo baneeyo ay xadaثulakbar ka gebagabaystaan wuxuu hi mar walow qabow yar ay dareemaan way iska gebagabaysanayaan marka fatwadiisu inay sadu dariica ku binaysnayd in albaab khaldan dadku inay ka galaan la diidayo bimacnaa laga xidhayo ayaa taasi ay tilmaamaysaa xadiiثu cimraan ibn xusein bukhaariya muslim ay wariyeen baa tusinaya saas oo kale in xadaثulakbarka laga gebagabaysan karo ana rasuula اllah alayh الsalaatu wasalaam ra'aa rajula muctazila lam yusali maca alqowm wuxuu arkay nin dadka ka dhex baxay oo aan la tukan faqaala ya fulan ma manacaka an tusaliya maca alqowm hebelow maxaa kugu dhacay oo dadkaadu la tukan weyday buuhi faqaala ya rasuula allah asaabatnii janaaba walaa maa janaaba igu dhacdayoo biyana ma hayo faqaala calayka biالصaciid fainahu yakfiik ciiddaa isticmaal buu yihi rasuulku macnaa ku gebagabayso iyada ayaa kugu filane marka xadiidkaas sariix buu ku yahay in rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu sharciyeeyey in xadaثulakbarka laga gebagabaysan karo ta kale qiyaaska ayaa isna daliilah oo ma kana طahuura fi اxadaث اasغar kana طahuura fi اxadaث اakbar ay xadaثnimada wadaagaan wixii xadaثulasqar qofka ka daahirinayaa xadaثulakbarkana waa ka daahirinaya labadaasi meel bay wada marayaan cumar ibn khaaabna xadiidkii rasuulku alayh salaatu wasalaam uu u sheegay buu ilaabay lakin dee camaar ibnu yaasir baa xifdiyey faman xafida xujat calaa man lam yaxfad ka xifdiyeyna xuja ayuu ku yahay kaan waxa weeyaan aan xifdiyin nacam ama aayadda qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu tayamumka ama gebagabaysiga kaga waramay haddii la idhahdo damiirku wuxuu u noqonayaa xadaثulasqarka ayuu u noqonaya dee may diidin aayaddu in xadaثulakbarka laga gebagabaysto sunada ayaana bayaanisay in xadaثulakbarka haddii biyo la waayo ama la isticmaali kari waayo oo fii xukmi faaqid qofku uu noqdo inuu ka gebagabaysan karo masalada labaad ala ku jirtaa waxay tahay yustabaaxu bihi ma yustabaaxu biاlwuduءi wاlgusli waxay ahlucilmigu ka hadlaan tayamumku ma mubiix ba oo qofku isagoo xadafkiisii iska leh ama kii weyne ha noqde ama kii yara ha noqdee ayuunbuu salaadii iyo waxyaabaha lamida ku banaysanaya gebagabaysiga mise tayamumku waa muahir oo qofkii waa daahirinaya bimacnaa muaqatan si waktiyeysanoo xataa yadiba almaa aw yatamakana min isticmaalih ilaa biyo uu helayo ama isticmaalkooda u suurto gelayo waa daahirinaya tayamumki miyaa halkan istibaaxada shawkaan isagu ugama jeedo inaanu tayamumku qofka daahirinahayn walow muaqatan ee xadadki sidiisii uu u joogo laakiin salaadu inuu ku banaysanayo saa isagu ugama jeedo almuhim sida saxiixi waxay tahay lama odhan karo tayamumku yana yuahiru طahaaratan kaamila si dhamaystiran buu qofka uahiraya lama odhan karo oo dee waxaaba laisku waafaqsan yahay kii janaaboobay gebagebaystay biyo la-aan awgeed markuu biyo helo inay waajib tahay inuu maydho lamana odhan karo tayamumku bimacnaa laa yuطahiru aslan maba daahirinayo qofkana lama odhan karo oo qofkani qabla tayamum gebagabayso hortay siduu ahaa ayuunbuu yahay oo xadadkiisii waxba iskama bedeli lama odhan karo qowlka saxiixina waa in la yidhaahdo atayamumu yuطahiru طahaaraةa muaqata si muaqata oo waktiyeysan ayaa gebagabaysigu qofka uu uu طaahirinaya taana waxa weeyaan waxa ayna tusisay axaadiida rasuulka alayhi afضal الsalaati w الtasliim iyo kadalika aayaadka qur'aanka ah hal aayad iyo hal xadiid baynu soo qaadanaynaa ilah wuxu uhi ma yuriid اllah markuu tayamumka ama gebagabaysiga ka soo warramay ma yuriid اllahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyuطahirakum ilaahay dooni maayo culays dusha inuu idinka saaro markuu meedhasho iyo yeyso iyo gebagabaysiyo uu sharciyey laakin ilaahay wuxuu doonaya inuu idin daahiriyo walaakin yuriidu liyuطahirakum faqad sama allahu tayamuma tahiiran ilaahay gebagabaysiga wuxuu ku magacaabay ana tahaaru ku magacaabay rasuulkuna wuxu uhi wajucilat liya alardu masjida wa tahuura dhulka waxaa layga dhigay masjid ay makaanu salaa makaanu sujuud meelaan ku tukado wa tahuuran iyo waxaan ku dahaaro qaato marka iyadoo rasuulkii ilaahay caleyh afdal salaatu watasliim uu markaa ka dhigay ama uu ku sheegay gebagabaysiga tahaaro saynu odhan karnaa tahaaro maahae salaadun baa lagu yaro banaysanaya saynu odhan karnaa macanaa waa qowl ansaxahayn oo munaaqib liladila ah lilaayaat walaxaadiid masaa'il baana mas'aladan ka dhalanaysa oo qolooyin kale gebagabaysigu dahaaraba maahae salaadun baa lagu yaro banaystaa masaa'il badan bay ka farciyeen oo ay ka mid tahay inay yidhaahdeen gebagabaysi laba faro laguma wada tukan karo oo salaadii horunbuu kuu baneeyey gebagabaysigii hore faral kale haddaad doonaysa inaad tukato yaanad weyse jabin be gebagabaysi labaado aad ku xalaalaysato waa inaad la timaado wa kadalika haddii iyadoo weli waktiga uu joogo biyi aada hesho inaad salaaddii kusoo celisaabaa waajiba bay yidhahdeen maanaa masaaisha noocaasi had iyo jeer ale kutubta fiqiga aynu ku aragnaa waxay farac ka tahay qowlkan ah inuu tayamumku mubiixun yahay inuu salaada iyo waxyaabaha dahaarada loo shardiyo qofka u banaynayo un laakiin aanu qofkii aanu daahirinahayn sida saxiixaana qofka tayamum ku tukada ama halkii maashada hawgala ama halkii weysade mid biyo isticmaalay oo tukaday buu lamid yihi macanaa yaquumu maqaama algusli walwudu waayo alqaacida waxay tahay alsharciya walcaqliya ana albadela yaquumu maqaama almubadeli minhu shaygu hadduu shayga bedel ka yahay dee meeshiisa ayuu galaa sida tusaale ahaan dee kafaaraadka oo kale oo qofkii imika dhaarto dhaartiisii dee buriya waxaa lagu waajibiyey inuu kafaaro guto oo addoon uu xoreeyo ama toban miskiin uu quudiyo amaba se waxa weeyaan uu aradbeel u jaro saddexdaa waa cala takyiir u kala dooranaya haddii saddexdaa midna uu awoodi waayo maxaa bedelkaa soomka ayaa bedelkaa markaa soomku halkii kafaaradaas u gelaya haddii biyo la waayo ama la isticmaali kari waayo waxaa bedelkaa gebagabaysiga falam tajiduu maaan fatayamamuu marka wixii biyuhu ay qabanayeen ayaa gebagabaysigu uu qabanaya tamaaman waana isku xukum weeye waxay markaa ku kala duwan yihin ma jirto marka laga reebo inuu muaqatun yahay oo dee marka la helo mubedel minhugii kii bedelka uu ka ahaa marka la helo dee bedelka waa iska tegaya meesha waa ka baxaya oo kii asalka ahaa ayaa meesha soo gelaya yaa haddaba loo sharciyeeyey gebagabaysiga liman mid baa loo sharciyeeyey laa yajidu lmaaa biyo aan helinba oo biyo waayey oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi falam tajiduu maan wain kuntum marda aw calىa safari aw jaa axadu minkum min algaa'id aw laamastm الnisaءa falam tajiduu maaa fatayamamuu markaad biyo weydaan bu ilahi subxana watacaala manaa gebagabaysta marka maxaa shardi ah gebagabaysigii yani cadam wujuud ilma inaanu qofkani waxa weeyaan aanu aanu biyo helin ama ha ahaado qofkaasi musaafir sida saxiixa ah ama muqiim ha noqdee waa isku mid waqad habata ana nabiya alayh الsalaatu wasalaam tayamama wahuwa muqiim biاlmadina wakadalika habata can الصaxaaba ridwan اllahi calayhim anahum tayamamuu wahum muqiimuun marka sida raajixa musaafirka iyo muqiimku masalada waa ka siman yihin haddaanu qofku biyo helin waa gebagabaysan karaa nacam laakiin goormaa la odhanaya qofkii biyo ma helin goormaa la odhanaya manaa laa yuqaalu lam yajib ila bacda albaxth markuu qofku shaygii raadiyo kadib ayaa la odhan karaa ma helin walihaada yajibu calayhi طalab اlma qofka waxa waajibkaa marka hore biyo inuu raadiyo hadduu og yahay meesha in biyo laga helayo amaba se uu malaynayo in biyo laga helayo waxaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu taana u daliishaday aayadda lafteeda falam tajiduu maaa fatayamamu qaala shaaficiyu wa asxaabu laa yuqaalu lam yajib ila liman طalaba falam yusib ma helin waxaa lagu idhaahdaa un qofka intuu raadiyey waayey ama man lam yaطlb falaa yuqaalu lam yajib qofkaan shayga aan raadin ban baadi dooninba muu helin lama yidhaahdo wanaqaluu hada can ahli luga ahlu lugahana in kelmadda macneedu sidaa uu yahay ayay ka soo naqliyeen wakadalika alcurfu yadul calaa hada haddaad qof wakiilato aad tira ishtari liya ruطban fain lam tajid facinaban ama ishtari liya laxman fain lam tajid fasamakan ayaad nin ku tidhi waar hilib ii soo iibi baycaas ad u wakiilata haddaad weydo waxaad ii soo iibisaa kalluun haddii kalluunka sayladiisiiba isagoon tegin ama suuqiisiiba oo kalluun inuu yaaliyo in kale aan egeeginba hilib nacam waxaan ujeedaa hilibka suuqiisa isagoon teginba oo aan raadinba hadduu kalluun in dukaanka u sokeeyo kaaga soo iibiyo awaafaqa amraka am khaalafahu amarkaagi miyuu khilaafay mise u waafaq laa shaka anahu mukhaalif ishtari liya laxman fain lam tajid fasamakan goormaa kalluun uu kuu soo iibin karaa bilwakaala ida طalaba alaxma falam yalqahu aw falam yusibhu markuu hilibka raadiyo ee uu waayo lakiin isagoon iskuba lurinba oo aan raadinba haddii waxa weeyaan uu iska soo iibiyo kii kale ee bedelka ahaa ma ma ma ansaxayo wakaaladaasi ansixi mayso saas oo kale waxaa lamida dee kafaaraadka oo qofkii la raqabo ku kafaaro gudo addoon isagoon raadin waxaa bedelka ka ah dee markiiba uma guuri karo laabudda wixii ku kafaaro gudo la yidhi waa inuu raadiyo tanna waa sidoo kale oo biyo alla qofka la yidhi ku dahaaro qaado biyihii waa inuu raadiyo markuu raadiyo baadi doonu waaye kadib ayaa gebagabaysigu u banaanaanaya hadduu laakiin hubo ama malo xoog badan uu ku hayo meeshan inaanu biyo jirin alb yakunu cabatha raadintiiyo baadidoonku muxuu noqonaya xarakaya dhaqdhaqaaq aan faa'ido lahayn iyo madiica lilwaqt inuu waktiga dayacay mar hadduu ogiyo meesha inaanay biyo jirin markii waa iska gebagebaysanaya wahuwa lam yatlub isagoo biyaba waxa weya aan aan raadin haddaba sifatu طalabku waa maxay qaabku u raadinaya adiladu may xadidin yurjacu fi dalika ilى اcurf goorta la odhanayo biyuu raadiyo waa waayo gebagebaysi baa u banaan iyo goorta la odhanayo ninkani biyaba ma baadi doonin waxaa kala xabeynaya waxaa loola noqonayaa curfiga ayaa loola noqonaya nacam oo markuu sameeyo qofkaasi wax curfan la odhanayo biyo waa raadiyey ayaa gebagebaysi u banaanaanaya ee u waayo marka aanu samayn wax curfi ahaan loo yaqaano raadinna qofkaasi qof gebagebaysi u banaan yahay oo biyo waayey waxa weya noqon maayo aw khashiya ama ka baqday addarara dhibaato min isticmaali biyaha isticmaalkooda kasoo gaadha oo biyihii waa wa waa la hayaa biyihii waa yaaliin laakiin isticmaalkoodii uu ka baqanaya oo wuxuu ka baqanaya haddii uu gebagebaysto inuu dhintaba waxa weya naftu ay ka baxdo ama in darar iyo dhibaata ay soo gaadho xanuun uu ku dhaco ama xanuun marka horeba hayey inuu waxa weyan kusii siyaado oo uu kusii kordho amaba se in xubin xubnihiisa kamida xubin xubnihiisa kamida muhimka waa noloshiisa inuu waayo almuhim darar laa yataxamalu dhibaato aanu qofkani qaadi karin hadduu ka baqdo biyaha isticmaalkooda inay kasoo gaadho wakadalika dararka maha dee biyaha ismarintooda helitaankooda laftiisa haddii dhibaata ay ka sokeyso oo tusaalahaan dad baa ka sokeeya biyihii ama dugaag baa ka sokeeya libaax baa halkan fadhiya dadka qofkii halkaa mara jacabsanaya ama shuftaa ka sokeysiyo quaacu uruq ama tusaale ahaan qofku maalkiisii buu ilaalinayaa oo bakhaarkii biyo uma dhex yaaliin hadduu ka baxana markiiba waa la jabsanaya ama in la jabsado uga baqaya ama arigiisiibaabu la joogaayo biyuhu waxay u jiraan masaafo uu ka gaari karo hadduu ariga kaxeeyo waktigii salaadaa dhaafaya hadduu ka tagana dacwo iyo gu guduudanana ka dhigaya marka xaaladahaas oo dhan gebagabaysigu qofka waa u banaanyi oo khashiya darara min isticmaalihi ayay soo gudagelayaan والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا